wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa agab muhiim ah loogu talagalay kor u qaadista wax soo saarka beeraha ku wareejisay beeraleyda ah ku nool deegaanka buulo bartir oo ku yaala waqooyiga magaalada kismaayo munaasabadda wareejinta agabkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maamulka deegaanka iyo qaar ka mid ah beeraleyda ayaa lagu muujiyey sida ay dowlad goboleedka jubbaland ay uga go-an tahay taageerada beeraleyda iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee ku ee ku xeeran wax soo saarka gudaha ee ku xiran wax soo saarka gudaha mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa tilmaamay in agabkan uu qayb ka yahay dadaalada lagu horumarinayo nolosha dadka ku tiirsan beeraleyda islamarkaana lagu yareynayo saboolnimada iyo shaqo la-aanta baahsan ee ka jira miyiga guddoomiyaha deegaanka buulo bartire isaaqa cabdi nuuno ayaa si weyn usoo dhaweeyey agabkan la guddoonsiiyey isagoona xusay inuu kaalin muuqda ka qaadan doono wax soo saarka beeraha oo mahadcelinaynaa dhammaantood khayr laadensi aan leenahay wasaaradda beeraha iyo madaxdeeda waxaa waye kaar yaroo qof la dhahaa labaatan doolara bishii kugu soo dhacayse ee sug la dhaha muhiim maaha shaqooyinka ugu badnaa ugu fiicnaa noolahaya marka insha allahu tacaala waxaan leenahay khayr lahdiisi waa mahadsantiin wasaaradda beeraha iyo wasiirkeeda iyo wasiirka hogaaminka iyo adeegayaasameeda iyo shaqaalaheeda dhammaantood maanta halkan waxaan taagannahay dibwaleen iskaashitooyinkii boqolkii qof lagu habe lagu sameynayay oo iskaashadooyinka loo dhisay iyo cadafadii beerta oo cusbay oo maanta lagula wareejinayo duulaa edmo waxaan leenahay marka waa shaqo fiican waaye oo naga dhineed waa cadafyada iyo shaqooyinka inta u dhan yihiin marka waxaan leenahay soo dhawaada waadii soo dhaweyna aad ugu faraxsannahay macnaha in maanta noo imaadaan ood howlaha nala baadihisaan wasaaradda beeraha waxaa waaye dee dhowrkii sano ugu dambeeyey shaqooyinka ugu badan ay erida ka hayeen marka waa mahadsantihiin waana idin soo dhawaynaynaa asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa wuxuu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay agabka lagu wareejiyey beeraleyda deegaanka buulo bartire ee waqooyiga magaalada kismaayo ka wasaaradda beeraha ahaan duulaaheedna waxaa naga go-an in dadkan ay carahooda isku taagaan dadkan ay noqdaan dad wax soo saar lah dadkan ay noqdaan dad dowladooda ay wax ka faa'iido dadkoodana wax ka faa'iido ayagana wax faa'iido ujeedka halkaan maanta ugu joogno waa intaas waxaa jirto in maanta ay diyaar yihiin aad arkaysaan cagafyadii ay diyaar yihiin abuurkii uu diyaar yahay dhulkii aan diyaarinay waxaan rabnaa in dadkaas soomaaliyeed ee halkaan degan ay ka faa'iidaystaan waxaan u mahad celinayaa hay-adda jiirisad oo barnaamijkaan naga caawisay oo iyadana aad iyo aad aan ugu mahad celinayna ayna sideeddii sano ee ugu dambeysay toos aan ugu wada shaqaynayna arrimaha beeraha waxaan rabnaa abdullaahi in ay halkaas aan ka sii amaqaadno maanta waxaa noo qorsho ah abdullaahi maadaama dadkii ay tegi waayeen meeshii in ay maanta in maanta ay aan tagno meeshii beerta aheyd xogo iyadoo ay roobideen ay dhulku uu dhooqa yahay waxaan go'aansanay in bal deegaankii dhexdiisa aan dadka kula kulanno haddana aan aadi doono insha allahu tacaala in aan aadno meeshii beerta aan aadno beertaas oo dadkii boqolka soo baxaa ee ku diiwaan gashanaa aan rabna inaan ku maadgeliyo cagaftii waa u diyaar matooradiina waa u diyaar beeriskii waa u diyaar dhammaan wixii beertaas ay u baahnay diyaar ay naga yihiin haddaan nahay wasaaradda beeraha